wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay degmada luuqa ee gobolka gedo shirka waxaa kasoo qayb galay odayaasha dhaqanka jubbaland qeybaha kala duwan ee bulshada beelihii ku dagaalamay degmada luuqa ee gobolka gedo odayaashooda waxaana si wadajir ah bulshada loogu baaqay in dagaalkaasi la joojiyo nabadna qaato ugu horreyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed ibraahim ogleh ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada luuq inay joojiyaan dagaalka loona turo bulshada waxaan codkayga ku dheereynayaa ku darayaa baaq waxaana rabnaa inaan halkan ka caddayno inaanan baaqana ka fursanayn mar kastana aan dhihi doonno xabadda ha la joojiyo dadna aan diri doonno gacan adagoo dowladeedna aan iskugu wada dari doono ilaa degmada luuq ay nabad ka noqoto sideedina kusoo laabato marka yaanan ka caajisin kismaayo iyo meelaha kaleba inaan shirar jaraa'id qabanno oo nidhaahno walaalayaalo dagaalkan xaq ma ah haddaanan hadda tegi karinoo baabuur inta inta ka qaadanaana luuq tegi karin waa inaan dhahno walaalayaalo dagaalkan raalli kama nihina joojiya ma ka daali doona ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ka shacab ahaan iyo ka dhaqan ahaanna waxaan kaga mahad celinaynaa sida markasta aad noogu garab taagan tihiin heegankan ugu tihiin walaalahin dhiigood inu istaago aada iyo aadaad ugu mahadsan tihiin mana ka daali doono dhaliinna ma ahana waa shaqo waa cibaado ajarna ilaahi subxaana wa tacaala wuu nagu qoraa inaan dhahno walaalahin ka jooga dagaalka ma fiicna dhiigga naga joojiya dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa soo xiray wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado waxaa duniya akhraba u wanaagsan yay ugu baaqayaan meel walba waxgarad buu ilaahay ku nooleeyey deegaanka luuq waa deegaan ballaaran waxaan u mahad celinayaa odayaasha deegaanka luuq oo dhaqanka oo maalintii ay fidnada bilaabatay maanta inta ka dhexaysa iyagana u taagan in ilaahay wuxuu waajibiyey oo ku waajibay garashadooda darteed habeenii maalin u taagan inay fidnadaas ka hortagaan sidoeda la wada sheegay halkaa fidnaa ka dhacday dadaan waxba garanaynin ay bilaabeen cuqdad ma jirin meelaha u dhexayso ma jirin waxay isku haystaan laakiin adduunka ilaahay abuuray fidnaqabahu waa fara badan yahay dad fidno bilaabay oo la xakamayn karay baa halkaa fidnada ka bilaabatay annaga markaanu tegaynay saddex maalmood dhacda isdaba joog oo dhacday oo dad badan galaafatay oo hanti baabiisay oo lagu kala tegey baanu tagnay dad badan baa waxay lahaayeen warxaajadan wax bay dhiman tahay hadda madhex ma dhex geli kartaan u kaadiyaha soo daash laakiin annaga maanu yeelin dhabarkan u dhigannay afartan iyo toddoba casho baan habeen iyo maalin baan dadkan nabaddooda ka baryaynay wanaaggooda si ay wada noolaan lahaayeen xal baan helnay waxgarad badan baa ka shaqeeyey laysku wada waafaqay go-aanaan ridnay lagu daagoobay dadkani waa isku soo noqdeen oo walaala dib isu wada noolaada oo isdhex galay noqdeen bini aadamka waxaan adduuniya aakhira badan ugu jirin bay ku daalayaan dadkaas inay wada noolaadaan oo ay deegaankooda wada manaafacaasadaan oo walaalo ahaadaan ma dhaafi doonto